runtii xalay sakda maxaan ku dhahdaa adigu wakti dambe oo afartii ilaa afartii barkii nimanka khawaarijta argixisada weerar kusoo qaadan degmada qoryooley gaar ahaan xafiiskii degmada iyo saldhigii iyo meeshii maxaan ku dhahdaa faras magaalihii iyo meeshii suuq oo dhanba marka saalailigaada marka alxamdulilah nimankii saas maxaan ku yidhahdaa waxaan sameynay ciidankii deegaanka oo halkaas marana amsom waa kaga soo baxday dhinac bay bridgekay soo gudbeen oo magaalada oo dhanba maxaan ku radaa ciidanka deegaanka ayaa meesha joogay kadibna maxaan ku radaa ciidankii ayaa maxaan ku radaa si fiican maxaan ku radaa nimanka isaga caabiyey oo nimankii maxaan ku radaa khawaarijta halkaas jab iyo hadaaga ka raacay waxay la rabeen sida laagi iyo ay u galeen maxaan ku radaa iyo meelaha kale iyo ay la rabeen runtii laakiin ilaahay naca muusan dhihin halkaase dee ayaga laftigooda miidad badan bay uga carareen kulitaba maxaan ku rahdaa khasaarina waa jirin khasaaro intuu leegyahay marka annaga xaggeena runtii askar waa noogu dhinteen askarna waa noogu dhaawaceen kulli dhaawacii kulita waxaan usoo qaadnay dhinaca muqdisho waxaan umahad celinaya runtii u n ka ama amasom inay nagu caawiyeen diyaaradaha helicopterka taas iyo aan ku yihahdaa haddana ayagiina labaatan iyo afar meyd ah ayaa laga tiriyey runtii maxaan ku yidhahda waxaan leenahay marka halkaasi jab iyo halaaga ka raacay marka dee waxaa meesha ka soo baxday marka in ciidamada soomaaliya ama kuwa deegaanka ama local force kuwa la yidhahda ama kuwa deegaanka macnaha ama local booliisku inay ka tayo fiican yihiin runtii ama ka runtii dagaal fiican yihiin ayaa meesha ka soo baxday waxaan ku ammaanayaa runtii ciidamada deegaanka ama local booliiska runtii aada iyo aad lacamiy ammaanka shacabka iyo deegaanka say u ilaaliyeen aada baan runtii aan ugu faraxsannahay taasna darsi bay noqotay oo hadda waxaan rabnaa insha allah anoo la kaashin runtii madaxweynaha koonfurka dalka soomaaliya in degmo walba ciidamo maxaan ku radaa oo deegaanka kasoo jeeda inaan u abaabulno insha allah ay ku daydaan kuwa qoryooley laakiin haddii ciidamada beelaha la hubeeyo ma dhici kartaa in ay beelaha laftoodu marar qaarkood isku dhacaan qaab oo beele ahaan ma aha waa ciidan oo maxaan ku raha dadka deegaanka oo dhanba maxaan ku raha kasoo jeeda oo hal beel kelimaa laba beel maaha saddex beel maaha kadibna waa la sharceeyaa dress gooni ah ayaan u talnay oo local police ay ku qoran tahay booliiska deegaanka saaleligeeda liiskoodii kuley taba usoo jira maxaan ku rahdaa kumanda boliisiya in maxaan ku rahdaa sharciyan sharcigoodii hadda liisku saaran yahay laakiinse maxaan ku rahdaa ciidan hadda mishaar qaata maaha laakiin waxaan rajeyneynaa mar dhow macnaha in saldhigyadoo dhanba warqad ka soo baxday taliska booliiska ayaa jirtay sanadka hore oo odhanaysa dowladda dhexe oo odhanaysa macnaha in saldhig walba soddon iyo shan ilaa iyo konton ciidan deegaana in loo qoro macnaha waa deegaanka dadka degan waay ila dadkaana dad waa maxaan ku rahdaa jasiirada waaqwaaq iyo macedonia laga keena maahana waa dad maxaa deegaanka ku dhashay oo ahlulmakan hum adrak min shacaa'ibihaa macnaha ilaa reer maka ayaga dadka iska yaqaano atii rasuulka alayhi salaatu wasalaam markii la qabtay maka uu yidhi saas ayay ka dhigan tahay macnaha dad qof laga keenay macnaha gurceel iyo dhuusmareedi ama garow iyo burci iyo iyo tifsi iyo malayti muragaari iyo maxaan ku rahdaa iyo maxaan ku rahdaa doolow kuwa deegaanka u dhashay ayaa kaga aqoon badan oo cadow yaa cadowa yaan cadow ahayn yaa argixisa yaan argixisa ahayn intay ku dhuumanayaan yaa hoos yaa yaa markagelinaya macnaha kuwan ayaa maxaan ku raha in xoogga la saaro faa'iidan hadda waaba soo baxday ciidan aan amisom oon safka hore ku jirin oo ayagoo dhifriiska ugu horreya ku jiraan oo maxaan ku raha saas isu difaaceen waa markii ugu horreysa dhacday taariikhda